أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo caawa aan idinkugu helno qodobo ay ka mid yihiin maali dagaalyahanada jihaadiga ah oo horumar ka sameeyey dagaalka ay kula jiraan cadowga jinsiyadaha kala duwan leh iyo calooshoodu shaqaystayaasha raashiyaanka ah oo mucaskar ay ku go'doomiyeen wararkii ugu dambeeyey ayaan caawa idiin haynaa rabshado ka bilowday dalka koonfurta suudaan kadib weerar qorshaysan oo lagu dilay sarkaal ka tirsanaa xukuumadda jubba siciid dani oo la sheegay in uu kala furfuray qorshihii uu xasan gurguurta ku doonayey in uu maleeshiyaad uga qorto magaalada garoowe iyo hareeraheeda in ka badan toban qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay waddanka kenya qodobada kale ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heenana waxaa ka mid ah xaflad lagu abaalmarinayey arday ka aflaxday tafsiirka qur-aanka kariimka oo ka dhacday masaajid ku yaala degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabadaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan siciid danihi ayaa la sheegay in uu kala furfuray qorshihii uu xasan gurguurta ku doonayey in uu maleeshiyaad uga qorto magaalada garoowe iyo hareeraheeda qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calaamada oo ka mida mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shirar ka dhana qorshaha gurgurta ee puntland oo garoowe ka dhacay magaalada garoowe ee xarunta maamulka ashaadala dirirka ah ee puntland waxaa ka dhacay kulamo la sheegay in looga arinsanayay qorshaha ay kooxda riddadu ka damacsan tahay puntland kuwaasoo lagu gaaray go-aamo ka dhana duulaanka uu xasan sheikh qorsheynayo kulamadii dhacay qaarkood oo uu goobjoog ahaa siciid cabdulaahi deni ayaa la sheegay in looga dhawaaqay guddi dhexdhexaadiya khilaafka u dhexeeya saraakiisha uu gurguurtee u adeegsanayo duulaankiisa ka dhanka ah maamulka fadhigiisu yahay garoowe iyo madaxda maamulkaasi ilawaraadiyo ayaa sheegay in guddigu gaareen go-aan rasmi ah kaasi oo lagu soo afjaray xiisaddii u dhexaysay saraakiisha maleeshiyada darab ee ku sugan duleedka garoowe iyo madaxa maamulka puntland inkastoo aysan jirin war rasmi ah haddana xubnaha guddigan ayaa la sheegay inay isla qaateen in maleeshiyada danab yihiin maleeshiyo taabacsan maamulka deni kana mid ahayn maleeshiyada kooxda riddada xogaha kale ee soo baxaya ayaa sheegaya in taliyaha maleeshiyada danab ee ku sugan duleedka garoowe ay magacaabistiisu leedahay puntland kooxda riddadana aysan wax go-aan ah ka gaari karin arrintaasi ma jiro war rasmi ah oo dhinacyada ka soo baxay oo ku aadan xogtan laga soo dusiyey kulamadii ka dhacay garoowe ee lagu gaaray go-aamada ka dhanka ah xasan sheekh maxamuud balse waxay wararku sheegayaan in guddigan uu si rasmi ah u shaacin doono go'aamada ay gaareen go'aamadan ayaa dhabarjab ku noqonaya dadaaladii uu madaxa kooxda riddada murtad xasan sheekh maxamuud ku bixinayey sidii uu cadaadis ciidan u saari lahaa madaxa maamulka shaadaladirarka puntland siciid deni isagoo magacaabay taliyaha qaybta maleeshiyada riddada ee deegaanada maamulkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa faahfaahin wararkii ugu dambeeyey dagaalada culus ee ka socda waddanka maali dagaalo culus oo ka socda maali ayaa galay maalintii shanaad tan iyo markii jihaadiyiinta nusratul islaam walmuslimiin iyo kooxda ay gacansaarka leeyihiin ee azawaad ay bilaabeen guluf xooggan oo ka dhan ah ciidamada murtisaqada ruushka iyo kuwa dabadhilifka ee maali gulufkan oo ah wejigii labaad ayay dagaalyahanadu ka soo hooyeen guulo waaweyn kadib markii ay sabtidii lasoo dhaafay si saf ballaaran ah weeraro culus oo cagmarin ah ugu ekeeyeen xerooyin ciidan oo ku yaal magaalooyinka dhaca waqooyiga bartamaha iyo koonfurta maali weeraradan ayaa ka qarxay magaalooyin ay ka mid yihiin alguwel anefes iyo gaw oo ku yaal waqooyiga maali iyo kaynuraba oo u dhow caasimadda bamako iyo sidoo kale sayfari oo ku taal bartamaha dalkaasi labadii cisho ee ugu dambeeyey waxay dagaalada ugu culus ka socdeen magaalada istaraatiijiga ah ee anefis halkaasoo saldhigyo ciidan oo ku yaal ay dagaalyahanadu ku goodoomiyeen ciidamada calooshadushaqaystayaasha ruushka iyo kuwa dowladda maali warar horudhac ah oo soo baxay saacadihii lasoo dhaafay ayaa tibaaxaya in dagaalyahanadu ay la wareegeen inta badan gacankuhaynta magaalada anefis islamarkaana ay khasaare weyn gaarsiiyeen ciidamada dowladda iyo kuwa ruushka inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in weli magaalada uu ka socdo loolan xoogani haddana ilawareed ay soo xigatay idaacadda caalamiga ah ee rediyo faransa international ayaa sheegay in anefis ay u muuqato inay u gacan gashay dagaalyahanada warbixinno ayaa sidoo kale xaqiijiyay in dagaalyahanadu ay nolosha ku qabteen askar ka tirsan ciidamada maali sida idaacadda faransiisku ay sheegtay iyadoo dhanka kalena ilawareed ay soo xigatay uu sheegay in ciidamada ruushka ay isku urursadeen welina ka dhex dagaalamayaan gudaha saldhig milatari oo weyn oo ku yaal magaalada enefis waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan toban qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay waddanka kenya shilkan ayaa ka dhashay isku dhaca saddex gaari oo mid yahay bas rakaab ah halka labada kalena ay ahaayeen gawaari xamuul ah waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad badan oo saarnaa gaadiidka shilka galay wararka la helayo waxay sheegayaan inay lix ruux ku dhinteen shilkan kuwaasoo ay ku jiraan darawallada gaariga baska ah iyo mid ka mid ah labada baabuur ee xamuulka ah halka ay ku dhaawacmeen toddoba qof oo kale dadka qaba dhaawacyada iyo kuwa dhintay ayaa loo qaaday mid ka mid ah cisbitaalada ku yaal gudaha dalkaasi cabdiwahaab xubintiina caawa waa inagaynta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xaflad lagu abaalmarinayay arday ka aflaxday tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday masjid ku yaala degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe masaajidka dabaqeynka ee degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa ka dhacday munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay taas oo abaalmarino lagu guddoonsiinayay qaar ka mid ah arday ku taxnayd barashada tafsiirka qur-aanka kariimka ee uu bixinayay sheekh cabdulqaadir xaaji cali xafladan oo ay soo qabanqaabisay wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada gobolka intii ay munaasabadu socotay waxaa madasha kalimaad kala duwan ka jeediyey culimmadii ka qaybgalaysay xafladda iyagoo ku booriyey ardayda la abaalmariyey in cilmigooda ay uga faa'iideeyaan bulshada muslimiinta ah waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa walaalayaal awalu man bada'a atafsiir في شرق إفريقيا خاصة في الصومال كتاب قرآن oo la isugu yimaado oo uu mudan yahay caawa inaan u mahad celinno sheekh moxamed mucallim xasan calayhi raxmat ullah hadduusan kitaabka akhrintiisa maalmihii lagu dhibayey oo la soo daynayey oo lagu xirayey oo la soo daynayey maalintaa ayadaa dhididka oo keligiis uu ku ahaa wuxuu mudan yahay maanta inaan uga mahad celinno walaalayaa oo aanu nidhaahno ilaahay qabrigiisa ha ku nuuro waa uswa xasana weeyaan nin kastoo tafsiirka dhammeeyey iyo kuwa ijaasada la siinayo iyo kuwa ka dambaynaya awalu man tafsiir la garanayo tafaasiir waa la akhrin jire laakiin laysugu yimaado lahu fadlun walahu hanaa'un in macnaha lagu ammaano ayuu mudan yahay qur-aanka walaalayaal shaatibi waa tuu lahaa wa khayru jaliisin laa yumallu xadiiثuh wtirdaaduhu yasdaadu fiihi tajamula waxaan leeyahay dadka maanta jooga iyo dalabada iyo kuwa ijaasada qaadanaya dhan waa minxa iyo fadli iyo wanaag dhanna waa mixna iyo xisaab iyo daba istaag iyo ma ku dhaqantay aynuu fadhin oo laynagu yeedhay waa mid runtii qariiba hore aanu nooceedo kale aan inoo soo marin ilaahay subxaana watacaala suurtogeliyana aan ugu mahadinayno waxaad moodaa in ay inoo bilaabayso u noqosho dhaqankii salafku ay dacwada ku kala culumta ay ku kala qaadan jireen inaynu u noqonnay oo bidaayadeedii maan aynu maanta u fadhino arrintaas oo ah mid insha allahu wax badan oo badan oo badan laga dheefi doono insha allahu tacaala culumta jaamacadaha laga qaataahi waa ijaaza naftigeeda laakiin waxaa weeye mataqaanaa qaabkii qofku wax u baran lahaa ama cid wax u bari lahaa ee ugu bilaabi lahaa unbay sharkiisanaysaa laakiin kitaab inta lasoo bilaabo la dhammaynaayo waa ku yaryahay jaamacada laakiin middani maadadan inta lasoo bilaabo kow la khatimaayo mid kale lasoo bilaabo ee la khatimaayo waxaan dhihi lahaa sheekh cabdulqaadir xaaji cali jazaahu llah khayr iyo ardadiisu waxay noo bilaabeen majaal cusub oo insha allah lagu guulaysan doono lagu liibaani doono haddee xafladdan mubaarakada ah ee kitaabka ilaahay lagu khatimayo dalabada ilaahay fadxi iyo allahaas iyo cilmi raasikhae iyaguna ku soo cardinaya daraasadii ay muddada dheer sheekha la soo socdeen sheekh cabdulqaadir xaaji runtii waa waxaan ilaahay ugu mahadinayna subxaanahu wa tacaala imaamu shaafici baa wuxuu odhan jiray alcilmu maa qaala allahu wa qaala rasuuluhu wamaa siwaahumaa fahadayaanu kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ragga ijaadiyey iyo sheekhoodaba cilmigu wuxuu ku noqdaa midho ku dhalaa waa la waa la faafiyaa dalabada takharujtay maanta nin walba meel ha loo diro magaalooyin ha fadhiisteen diinta ay barteen iyo kitaabkii tafsiirka ay barteen iyo qaabkii loogu daraaseeyey dadka muslimiinta maxaa ka baahi badan intaasoo hadda daalibba cardi u soo bandhigaysa arday la arkaaba waa inuu degaan iyo magaalooyin uu sheekh ka noqdo meeshaa in loo diro wax lagu kulmo waxa ugu khayrka badan xurmayn la xurmaynayo munaasabad lagu xurmaynayo bitafsiiri اlqur'aan qur'aanka oo afka soomaaliga lagu fasiray sheekh cabdulqaadir uu akhrinayey gebagabadeedii iyo rag ka mida ardadii tafawuq ku noqday tafsiirkii oo ijaaso lagu siinayo maktabu dacwa liwalaayati jubba alwusdaa oo kaalin weyn ka qaadatay waan u mahad celinaynaa bacd allahi subxaana wa tacaala waxaan leenahay marka walaalayaal waxaa meesha ka muuqda himaarta dacwada waxa uu leeyahy nebiga calayhi salaatu salaam haddii qof maamuusla uu idin yimaado karaameeya culammada marka warahatu alambiyaa wey kama dhaxlin dirham iyo diinaar badeecaday wataan waa badeecadii ambiyada ilaahay lala soo diray risaaladii ambiyada ayay dadka gaadhsiinayaan sheekhii tafsiirka akhriyana ilaahay fii miisaani xasanaatii allah u saaro waalidiintiisii eelkiisa allah ku dhowro kuwa dhintana allah u naxariisto mashaa'ikhdiisa allah u naxariisto waa sidaa salafku ay yeeli jireen
munaasabatu khatmi qur'aan weliba dowrkii labaad oon maanta ka soo qayb galnay ilaah baa ku mahad subxaanahu wa tacaala salafku meelaha qur-aanka lagu khatimayo way ka soo qayb geli jireen aad bay u soo buuxin jireen annaguna inaan soo buuxinno wey weliba saaad maqlayseen maanta ijaazaa la socoto waxaad ogaataan ijaazada iyo sanadkaba waa min addiin qofka inuu sheekh uu leeyahay sheekhaa sheekh kale uu leeyahay sanadka noocaas oo ku dhammaanaya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo haddana ijaazo la bixiyo waa min addiin lacabdullaahi mubaarag wuxuu leeyahay alisnaad min addiin walowla alisnaad laqaala man shaaa maa shaa iyo hadalka maxamed bn siriin iyo imaamu shaafici kulli waad garanaysaan ijaazadana waxaaba ka horeeyaba sanadkaa ka horeey hadaad horta sheikh aadan hor fadhiisanin oodan wax ka soo qaadanin oon wax lagu soo barin maxaa ijaazo lagu siin sanadkaa horeey waa in horta qofka sanad uu leeyahay oo shiikh wax uu ka soo bartay loo dhegaystay cardi uu sameeyey kadib aa ijaazada la siiyaa ijaazadana maanta oo wada qaadanaynaa insha allah ordada keliya maaha oo ku wada jirnaa ilaa meel khayr lagu bixina dee lagama haro moogtaha sidoo kale qaar ka mid ah ardaydii la guddoonsiiyey ijaasaadka ayaa soo bandhigay duruustii iyo aqoontii ay ka kororsadeen tafsiirka qur-aanka kariimka أيها الضيوف الشرفاء أيها الوجوه النيرة أيها الحاضرون والحاضرات أيها العلماء والطلاب والنقباء أيها المجاهدون من المسؤوليين والإداريين طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وحياكم الله وبياكم ولا أقدر أن أعبر فرحي بحضوركم واجتماعكم وبشاشتكم وتبسمكم أقول لكم مرحبا بهذه الحفلة المباركة في عام جديد عام 1448 من الهجرة وهي حفلة اختتام تفسير القرآن العظيم بصوت شيخنا الفاضل المفسر بكتاب الله بفهم سلفنا الصالح الشيخ عبد القادر حاج علي أطال الله عمره وبارك الله جهده وكثر الله أمثاله وغفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين
cardiga ardaydu ay sameeyeen wakhtiguu bilowday kayfiyadda uu ahaa ardaydu maxay ictimaadayeen sidayse wax u cardinayeen ardaydaasi cardiga waxay bilaabeen taariikhdu markay ahayd bishii safar kun afar boqol afartan iyo toddobadii waxayna soo gebagabeeyeen cardigooda labaatan iyo sideeddii bishii koob iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo toddobadii awalan ardaydu waxa ay cardinayeen wuxuu ahaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah ictimaadkooduna wuxuu ahaa kitaabka alxaafid alimaam ibnu kathiir ardaydu way soo daraaseynayeen kadibna laqbada ayay sheekha ku dul akhrinayeen iyaga oo cardi ku soo sameynayey soo mudaalacaynayeen xaafidku wuxuu ka yidhi marka laqbadana sheekha waa lagu dul akhrinayey waxay kaloo ardaydu soo mudaalaceynayeen wuxuu xaafidku ka yidhi intaa markay dhacdo kadib oo sheekhi lagu cardiyo jalsaduna waxay ahayd jalsa isbuuciyo isbuuci hal maalin bay ahayd wakhtiga uu qaadanayana wuxuu ahaa taqriiban laba saacadood ayay ahayd ardaydu marka waxaa dhacday wuxuu ahaa barnaamijku atadaawul bayna talaba wa sheekh marka hore ardaydaa bilaabaysa cardiga kadibna markaa qofka mulaaxado marka lagu qabto mulaaxadaadkiisa waa loo qorayaa markuu dhammaysto kadib ayaa mulaaxadaadkiisii ardayga lagu qabsanayaa saan maxaa u tiri saan maxaa u yeeshay saan maxaa u tiri saan maxaa u yeeshay kadib markaasuu garbaxayaa hadduu garan waayana sheekha u saxaya kadib markay dhammaato gebagabada haddana ardayga ku soo laabanaya hadday jiraan waxyaalo ishkaaliyaad ardayga ku taagan ama faham ka qalloocday ayuu weydiinayaa saddexdaas jeer marka marka koowaad lagu ardinayo marka labaadee sheekhu isagu maxaanku ardayda wax weydiinaya marka saddexaadna ardaygii baa maxaanku hadduu ishkaaliyaad qabo loo waxaynaya horta kayfiyaddu qaabkaas ayay ahayd marka saas in loola fahmo ayaana jeclaysanay misaajka iyo qaabka iyo dhadhanka uu lahaana aad iyo aad buu u fiicinaa oo dadkii ka qayb galay oo ilaahay u waafajiyey baan ka mid nahay runtii tafaasiir kala duwan oo culummo kala duwan qaarkood yaan soo xaadiray laakiinse cardigan tafsiirkani wuxuu i lahaa miiso iyo dhadhan gooniya insha allahu tacaala
allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waid qadowta min ahlika wadkur xusuuso oo ka sheekee nabi muxammadow id waqtigii ka sheekey qadowta aad ka lahday min ahlika ehelkaaga xaggooda aad ka kallahday tubawi'u xaalo aad dejanayso almu'miniina mu'miniinta adigoo dejinaaya maqaacida meelo la fadhiisto waa aagagii iyo dhufaysadii lilqitaali dagaal dartiis uu dejanaya saas allah subxaana wa tacala wuxuu uhi xusuusu nabi muxamadow lilqitaali jaara majruurkan inaan ka dhigno mutacalliqun bitubawi wa imaa inaan ka dhigno sifatun lilmaqaacid aan dhahno maqaacidaasoo lilqitaali dagaal u sugnaatay wallaahu alle samiicun waa allaha maqlitaan badan bimaa taquuluuna waxaad dhahaysaan caliimun allah ogaal badan weeye bimaa fii suduurikum laabihiina waxa ahaaday id hammat daa'ifataan id waagii ka sheekay hammad ay damacday daa'ifataani laba kooxood kuwaasoo minkum idinka idinka mid ah markay damceen an tafshalaa inay fuliyoobaan oo dagaalkii ka laabtaan waa banuu xaarisa iyo banuu salim wey walxaal ay sidaa damceen allaahu alle weliyuhumaa gargaarahooda uu yahay wuuna u gargaaray allah subxana wataala wuu sugay rasuulka dhinaciisa ayay ka barbar dagaalameen wa cala allaahi alli dushii falyatawakkal ha tala saarteen almu'minuuna dadka mu'miniinta ah haddaan ka hor o alimaam xaafid ibnu kasiir raximah allahu tacaala magacii waxaa la yidhaahdaa ismaaciil ibnu cumar ibnu kasiir alqurashiy albasriy uma dimashqiy alfaqiihu ashaaficiy xaafidka raximah allahu tacaala kunidii waxaa la yidhaahdaa abulfidaa laqabkiin waxaa la yidhaahdaa imaaduddiin xaafidka raximah allahu tacaala wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa toddoba boqoli kowdii ayuu dhashay tuulo migdi la yihahda ayuu ku dhashayoo min acmaali madiinati busra ka mid ah aabihii tuulada khadiibkeedii ayuu ahaa aabihii wuxuu geeriyooday isagoo yar odaydii ay tahay afar sano kadibna waxaa kafaalo qaaday oo soo koriyey walaalkii ka weyn la yidhaahdo cabdulwahaab sanadka markuu ahaa toddoba boqol iyo lixdii halkii ay ku soo guureen dhankan iyo dimashq ay u guureen sheekh sheekh isagoo da-diis ay tahay shan sano halka ayuu ku barbaaray tarbiyadii tacliimkii halkaas ayuu ku qaatay waa kaana ujeedaanoo sheekh alimaam xaafid ibnu kasiir wa macruuf cinda kullina sheekh wuxuu ahaa raximah allahu tacaala nin oo mutqin oo mudaris ah culimmadana waxay u qireen inuu ahaa nin oo oqon durugsan u leh tafsiirka axaadiista iyo taariikh iyo fiqih iyo carabiyada intaba imaamu dahabi wuxuu yihi raximah allahu tacaala wuxuu ahaa sheekh ibnu kasiir faqiihun mutqin muxadisun muxaqiq مفسر النقاد وله تصانيف مفيدة ويل.
فأنزل الله هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا ذاتي أهلنا وهمينو لا تتخذوا إن سميستم عدوي أن عدوكي إي وعدوكم عدوكي أو قال أولياء صاحب آله وكان سميستم أولياء صوترقون سنطورسان إليهم أولدجه أسرار المؤمنين مؤمنين تسرونجه بالمودة بسبب المودة جيلا صوتية وقد كفروا والحال قد كفروا يوك كفرهم بما ما الذي كي أجاءكم سينكوي من الحق حق نأه بس من الحق حق هالسكم تاري يخرجون حال يبيا الرسول الرسول إما جملة حال الكسمي وإما استئنافي يخرجون حال يبيا الرسول الرسول إياكم سنسين بيايان أن تؤمنوا لأجل أن تؤمنوا أنت سنكميتن درتيانه سنبيايا بالله إلهي سنكميتن ربكم ربين أه إن كنتم هديسية خرجتم هانبه جهادا لأجل جهاد جهاد درتيس جهاد كسو في سبيلي ودد الحديث هذا إيوا ابتغاء مرضاتي فعلى عشر هذا درتي حديث حبتان فلا تتخذوهم أولياء قال أولين كسميتن شرط حذفت جوابه
waxaa sidoo kale madasha kelimad ka jeediyey sheekh cabdulqaadir oo ahaa sheekhii bixinayey abaalmarinta isagoo ardayda xusuusiyey mas-uuliyadda ka saaran cilmiga ay barteen ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaalaa xamdiga allaah ee ballaaran kadib waxaa mahad celin mudan walaayada islaamiga ah qabatay xafladdan qiimaha badan waxaan salaamayaa dalabada cumuuman wa khusuusanba dalabada tafsiirka hadda waxaan u jeedaa xafladdiisa ee khatmigaa la joogo dhegaysatay ama dhammaysatay ma ahayn dalabo kooban ma ahayn boqolaal dhammaantooda waan ayaguna salaamayaa dalabada khaaska ah ee hadda mujaaziinta maanta magacooda aadka maaragta ugu muuqanayeyna si gaaraan ayagu u salaamayaa waxaan si guuda u salaamayaa mujaahidiinta diinta islaamka darteeda u jihaadaya meel kasta oo ay joogaan haddii ay joogaan bari iyo hadday galbeed joogaan iyo haddii meelaha dhexe ay joogaan hoggaanka ay u hayso xarakatu shabaab almujaahidiin intaa kadib mar haddii arrintu ay ahayd inaan waxoogaa sheegsheega aan rabo laiga kaafiyey waxaan isaga soo gaabsan tafsiirkii qur-aanka ahaa ee noo dhammaaday ee ah dowradii labaad ee noogu dhammaatay degmadan hadda aan joogno ee labada maaragtay tafsiiree la duubayna ahayd tafsiirka hore iyo tafsiirka dambe ee maaragtay u yaqaanaan dalabada iyo magaalada iyo intii markaasi muxuu ka warqabtaba labadaa tafsiir oon ku kala magacaabay saad ka warqabtaan tafsiiru alqur'aani alkariim oo kii hore ahaa masjid tawxiid ka soo bilowday halkan ku soo dhammaaday iyo kan dambe asagoo halkan ka dhashay ama ka bilowday kuna dhammaaday een ku magacaabay tafsiiru alqur'aani alcadiim kan hadda xafladdiisa loo fadhiyo ama ikhtitaamkiisa waa tafsiiru alqur'aani alcadiim weeye waxaan leeyahay marka labadaa tafsiirba raggii dalabada igu ahaa ee boqolaalka iyo kumanaanka gaaraya cid kasta oo tafsiirka iyo macnihiisa fahamta kitaabka ilaahay fahamta inay gudbin karto maaragtay ay fahamsan tahay ayadaa loo dayn arrintaa ayadaa juhdi iyo dadaal un baan u dardaarmaynaaye waa tafsiirku wuu ijaazaysan yahay ijaaza caama ayay qabaan masalada waxaa loo yaqaanaa alijaaza alcaama tafsiirkan hadda aan u fadhinno xafladdiisa gebagabada ah ee tafsiir alqur'aan alcadiim muddo laba sannadooda ayuu socday taqriiban wuxuu ka kooban yahay ilaa saddex boqoloo darsi saad ka warqabtaan ama ardada ka warqabaan tafsiirka alxamdulilah si nabad ah oo khayra uu noogu bilowday uuna noogu dhammaaday tafsiirka iyo khatmigiisa marka waa takriim guud oo qur-aanka cadiimka ah muxuu ahay lagu takriimay oo ay ku takriimeen culimmada islaamka muxuu ahay walaayada islaamka masaladii hoose haddaan usoo daadego tafsiirka muxuu xafladaan u jeedaa qaybteeda hore takriimka ah waxaa dimni ku ah sidaa idinkaga muuqata boorkaba in muxuu ahaayey minxa ama la bixinayo wax la yidhaahdo ijaaza ijaazada la bixin waa ijaazatu tafsiiri alqur'aani alcadiim weeye ragga la siinaya ee khaaska ah baan ka hadlayaaye waa muxuu ahaayey sagaal tulaabtii ama dalabadii tafsiirka ka mid ah oo ayaga si gaara isu xil saaray si gaara tafsiirka u diyaariyey si gaara igu yimid si gaara igu soo cardiyey walxamdu lilaahi oo aan is iri bal culimmada muxuu ahaa markhaati ka dhigo oo waxaad tidhaahdaa markhaati ka noqda raggan sagaalka ah sida gaarkaa u yimid ee juhdiga bixiyey way badnaayeen ragga qaar baa camal iyo howlo kale aadaye markhaati ka noqda inaan muxuu u ijaazeeyey tafsiirka qur'aanka cadiimka maanta laga bilaabo inay mufasiriinka noqon karaan xil adagna wuu sii fuulayaa soo maaha oo macallinkii ama sheekhii intii uu sheeg sheegay wixii muxuu ahaaye saxana iyagaa fahmi kara wixii ka khaldan ama khalad ahoo la arkana sida walaalkay horta yidhi sheekh cabdilwaaxidna waxaan leeyahay anigu lafteyda khaladku beri baan ka ahay wax alla wixii khada ah oo tafsiirkaa dhexdii lagu arko ama ha ku saabsanaado alfaad ama ha ku saabsanaado macaani beri baan ka ahay laftarkaygu waana muxuu ahay xilka saaran qof kasta oo muslim ah oo diintiisa wax ka mida gudbinaya ama sheegaya marka iyaga laga rabaa waxa loo yaqaano tamyiiz bayna asaxiixi wasaqiimi ardayda ayaa laga rabaa xil baa saaran tawsiye waxaa nagaga filan baan u malay intay culimmada na yidhaahdeen ayadaan ku kaaftoomaya ijaazada marka khaas ah ragga la siinayo xil baa koraya aad baan marka ugu faraxsanaya xafladan cadiimka ama weyn ee tafsiirka qur-aanka cumuuman loo qabanayo raggaa dalabada marmuuqiinta gaarka lagu ikraamayo ijaazaadka ayaga ah raggaa dalabada anaa u gartay maadaama ay qur-aanka igu soo cardiyeen ay soo bandhigeen inay maaragtay mudan yihiin anaa u gartay alxamdulilah ijaazaadkoodii iyo umuurahoodii iyo dacwadii iyo walaayadiina garab bay igu siiyeen tasliimkeedii mooyaane hadda wax kaloo noo laaban hadda aan xusuusta ma laha nuqabadii iyo culimadii iyo kullina markhaati bay ka yihiin iyo muxuu ahaye dulaabta kale iyo muxuu ahaayey mujaahidiinta iyo ragga culimada ee fadhiya iyo kasoo qaybgalayaalka dhammaantooda inkastoon isleeyahayba inta meesha joogta waa dulaabtii laftarkoodii waa dalabadii qaybta la ijaazaynay qaybtan la ijaazaynayna si khaas ah laakiin ijaazada caamka hadda helaya ayay qayb ka yihiin odayaashana waad maqlayseen iyo culimmada qaar ka mid a oo arrintaa sheegay allaha barakeeye ee arrintaan ugu ikraamay ayaguna allaha kiraameeyaan leenna jumlatan wa tafsiilan ardadana waxaan u dardaarmayaa in baxdiga iyo cilmiga raadintiisa aan cidna lagu xirnaanin gaar ah baan u jeedaa cid kasta oo faa'iide leh cid kasta oo aqoon leh in laga faa'iidaysto kutubta iyo baxdigoodana aan marti laga noqonin masaladaana muxuu ah ardadan dib ugu celin culimada waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran fakadalika walaayada iyo inta maaragtay joogta oo dhan jazaakum allahu khayr soo dhowaada ragga dulaabta ah xil culus baa idin koray tawsiya dambe idin dhihi maayo aan ka ahayn tii culimmada jazaakum allahu khayr dardaaranka aan wada qaadanno waa nala wada siiyey intaa kadib waxaad maanta dadka la dheertihiin in laydiin fasaxay tafsiirka qur-aanka inaad daraasaysaan maanta kadib bay ummadda markhaati ka tahay falaa yu'tayanna min qibalikum jihadiina yaa nalooga imaan baaraka allahu fiikum culimmadana waxaan ka codsanayaa arrintaas inay ila qaadaan raggaana ila ijaazeeyaan wajazaakum allahu khayran wa axsana ilaykum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhankooda qaar ka mid ah nuqabada wilaayaadka jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa iyaguna kelimaad halkaasi ka jeediyey السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى أيام هذا ما أنت تسكالي خير كيسا فراها بضن أي كم تهي حفلة دن لو سو ختمها يدور كل بعض تفسير كقرآن كا إلهي بهو ما هنقينا خير كاس نسوى فتيي ثم حنو ما هنقينا شيخنا الشيخ عبد القادر حفظه الله إيه جهدي قبل كبحيي حفلة دن مارتاي أين ما أنت تفسير كا وصمين إنه إيا طلبة العلم يجون سدوا كلي walaalaraayga muddadii tafsiirku socday iyo wilaayadeenna jubbada dhexe waaliga hadday tahay iyo maktab dacwa hadday tahay oo iyaguna u ahaa maaragtay runtii tiir u ahaa iyo garbistaag intaa kadib qur-aanku wuxuu ku dhammaystirmayaa in macnihiisa la garanayo mar hadday tahay qur-aanka in lagu dhaqmo asxaabi rasuulillah waa ku wareen markaan shan aayadood barannaba lafdigaba macnahaan baran jirnay waxaa laynaga raba soo maaha qur-aanka baro macnihiisa baro ku dhaqan fidi ku sabir difaac marka qof aan macnihiiba garanaynin waa inaynu barannaa nabiga calayhi salatu wasalam umna caisha la weydiisay wuxuu leeyahay rasuulka akhlaaqdiisa inooga warran kaana khuluquhu alqur'aan haddii la rabo marka akhlaaqdeenu ay noqoto qur'aanka haddaan tafsiirka inayna garanaynin say isu keenaysaa marka fursaddan aan haysanno maanta oo carruurteen xaasasteen shaqooyinkeen haysanna iyo culimmadii maartay tafsiirkii guryaheena nagu akrinayaan inaan ka faa'iidaysan weyno soo layna weydiin maayo nacam aakhara waa ilaahay wayna weydiinaya wayna qabsanaya
nicamka faraha badan alla uuna siiyey waxaa ka mid ah midda maanta aan u fadhino allahaasaan u mahadinaynaa waxaan kalaan u mahadinaynaa sheekheena sheekh cabdiqaadir xafidahu llaahu ee juhdiga iyo wakhtiga badan bixiyey inuu soo saaro mufasiriin xaqiiqdii waa muddo badan u dhabar adeegay wakti iyo juhdina bixiyey waxaan leeyahay miisaankiisa aakhira allah u kabo maalin uu maanta ka baahi badan yahayn waxaan leeyahay ilaahay meesha ugu fiican ha kaga jiyo waxaan kaloo u mahadinayaa ardayda ee fadhiday intaas ee wakhtiga gelisay laftooda u samray dhabar adeegay iyaguna waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran waxaan haddana u mahadinayaa maktabka dacwada iyo walaayada jubbada dhexe waaligeeda iyo maktabka makaatibteeda oo dhan iyaguna u taagnaa mar kasta mutaabacaynayey in dadkan wax la baro iyagana waa u mahadinaynaa waxaa ilaahay mahaddiisa ah maanta meesha aan joogno oo beydkii ilaahay ah haddana lagu soo bandhigay ama aan taagannahay khatimkii tafsiirka qur-aanka haddana ee ijaaso lagu bixinayo xaqiiqdii waa markii ugu horreysay waxaan u malaynayaa ay ka dhacdo walaayaadka iyadana waa waa nicmo ilaahay na soo gaarsiiyey allahaasan umahadinana waxaan leeyahay marka sheekha allaha barakeeye sheekhow amhaalkaaga allah noo badiyo waxaan kaa rabnaa inaad wadid aadna soo saartid dafcooyin badan ee ardada hadda maanta jahaysada la siinayo ijaasada qaadanayso waa ogow waa xujo laydinku oogay xujadaas marka haddii ilaahna gaarsiiyo xaflado badan ayaan ka qaybgeli jirnay laakiin way ka gedisan tahay waa xaflad aad u qiimo badan run ahaantii kalaamkii ilaahay oo insha allahu tacaala la tafsiiray waxaan u mahad celinayaa asheekh mufasir sheekh cabdulqaadir xaaji cali jibriil ilaahay ha ka abaalmariyo juhdigii uu bixiyey iyo dadaalkii insha allahu tacaala ilaahay ha ka abaalmariyo sheekha waxaan kaloon u mahad celinayaa sheekha waalidiintiisa iyo culimmadii run ahaantii sheekha wax soo bartay insha allahu tacaala miisaankooda xasanaadka ilaahay u saaro anigu ahaan haddaan iska soo qaado ardada ayaan ka mid ahay insha allahu tacaala tafsiirka waan ku xirnaa bilow ilaa dhammaad ardayda ayaan ka mid ahay insha allahu tacaala waxaan kaloon u mahad celinayaa maktabu dacwa lixarakati shabaab almujaahidiin maktabka insha allahu tacaala dadaalkiisa iyo jihdigiisa uu bixinayo waxaan idin leenahay juhdigiina sii labalaaba haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamkana aad baan arrintan ugu faraxsannahay in la soo celceliyo insha allahu tacaala aad baan u soo dhowaynaynaa ugu dambayn waxaa munaasabadaasi iyo qabsoomideeda bogaadiyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آه، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، إلهي أنم هد علنا سبحانه وتعالى allihii inoogu nicmeeyey nicamka faraha badan ee aanan soo koobi karin nicmatul islaam waliimaan ay ugu weyn tahay nicmada kitaabka ilaahay ee qur-aanka kariimka ee kalaamka rabbilcaalamiin ay ka mid tahay ilaahay ayaan uga mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala allihii nagu galladaystay nagu manaysta oo na siiyey bacda xamdilaahi waxaan u mahadcelinayaa eh, dadka ka soo qaybgala xafladdan aadka u qiimaha badan ee culammada iyo odayaasha iyo dhallinyarta iyo dumarka iyo wujuhda faraha badan leh dhammaantiin waxaan idin leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala ha idinka aqbalo xuduurkiina iyo sida aad uga soo qayb gasheen sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ardadii ku taxneed tafsiirka qur-aanka kariimka muddada aadka u dheer ee tafsiirku uu socday ku taxneed waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana watacaala miisaankiina xasanaadka idinkugu daro waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa sheekheenna sheekh cabdiqaadir xaaji cali jibriil jazaahu allahu khayran oo isagu u taagan mar walba dadka muslimiinta inuu diinkooda baro jazaahu allahu khayran aad ayaan uga mahadcelinayaa waqtigiisa qaaliga uu u deeqay dadka muslimiinta iyo dacwada islaamka ee uu gaarsiinayo aad ayaan uga mahadcelinaya jazaahu allahu khayran ilaahayna waxaan u weydiinaynaa inuu cilmigiisa ilaahay u barakeeyo ummadda muslimiintana qabuul oo ilaahay u dhex dhigo ayaan ilaahay u weydiinaynaa adduun iyo aakhiraba midkii ku intifaaci lahaa ilaahay ha uga dhigo bacda daalika ilaahay subxaana wa tacaala nicmooyin fara badan yuu inagu galladaystay nicmooyinka uuna siiyey waxaa kamid a kitaabkan ilaahay subxaanahu watacaala ina siiyey ee qur-aanka ee kalaamka rabbi ayaa ka mid a nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama yacni kan idinkugu khayr badan idinkugu wanaagsan waxaa weeye midka qur-aanka barta haddana dadka bara qur-aanka marka lafdigiisa in la barto oo ummadda la baro khayr iyo wanaag fara badan yaa lagu helaa in qur-aankii lafdigiisa iyo macnihiisa la barto haddana dadka lasii barana khayr weyn oo aada u weyn ayaa lagu helayaa sheekhu jazaahu allahu khayran kitaabka ilaahay min suurati alfaatixa ilaa suurati annaas ayaa mataqaanaa dufcadanu ay tahay dufcadii labaad ee uu ku dhameeyey magaaladan jirib ee wilaayada jubbada dhexe jazaahu allahu khayran tafsiirkan muddo aad u dheer ayuu socday waxaa ku taxnaa arday aad u fara badan oo taqriiban dhowr boqol gaaraysay oo rag iyo dumarba lahayd dad badanoo muslimiin ah ayaa masaajidka si imaan jiro oo dhegaysan jiray kuwa kalena mikrofonkaasay kala socdeen darsiga intuu socday aad ayaa looga faa'iideysto wax badan iyo ummadda muslimiintu ka faa'iideen oo ka kororsadeen ardayna si gaara ayay ugu xirnaayeen oo sheekha cilmiga uga xambaarayeen dadna si guud ayay cilmiga u dhegeysanayeen oo la socdeen dhammaantee cid walboo dhegeysato hal aayadoo kitaabka rabbi ka faa'ida wax weyn ayay korasatay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay man qara'a xarfan min kitaabillahi falahu bixasana waalxasanatu bicashri amthaaliha yacni xaraf kitaabka ilaahay ka mid a qofkii akhriya wuxuu ku leeyahay oo xasanaad uu ku helayaa xasano xasanaduna bicashri amthaaliha way waa toban laabkeedii oo kale alif laamiin ma oranayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa xaraf laakiin alifku waa xaraf miimku waa xaraf laamkuna waa xaraf siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay ninkii markaa suuratulfaatixa baqara soo marsiiya ilaa birabinaas ku geeyey inta xaraf xaraf dadka muslimiinta ugu micnaynayo u fasiraya iyo ardadii intaa dhegeysanaysay dhammaan ajirka insha allahu tacaala nebigu uu inoo sheegay way wada heli doonaan qur-aanku marka waa deeq ilaahi subxaana wa tacaala ummadda nebi maxamed uu ku galladaysto uu siiyey wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaau waraxmatu lilmu'miniin qur-aanku wuxuu inoo yahay shifo oo daawo dadkeena xanuunsan ee bukaanka oon ku tufnaa oon ku akrinaa ilaahina subxaana wa tacaala wuu ku daweeyaa raxmad yuu u yahay dadka mu'miniinta quluubta mataqaanaa wuu daweeyaa oo amraadda iyo cudurrada quluubta ku dhaco nifaaqa iyo waxyaalaha lamidka ilaahay subxaana wa tacaala quluubta uu ku sifeeyaa ee uu kaga dhaqaa qur-aanka marka ilaahay nagu galladaystay iyo sheekh cabduqaadir sheekh inoogu ahayo inuu akhrin jiray duruusta uu bixinayana qur-aan kale mahan duruus fara badan oo kala duwan ayuu akhriyaa jazaahu allahu khayran isagana waxaan leenahay ilaahay ajirkiisa ha badiya miisaanka xasanaadkana allaha ugu dara isagoo kaleetana ilaahay subxaana wa tacaala dhexdeena ha ku badiyaan leeyahay maanta insha allahu tacaala xafladan waxaa ijaaso ku qaadanayo sheekhu uu siin doonaa sagaal arday oo ah ardadii dee kaalmaha hore ka galay imtixaankii iyo mataqaanaa baritankii la galay iyo tartankii ardadaas sagaalka ah ayuu sheekhu u gartay in ijaaso la siiyo oo loo fasaxo inay kitaabka ilaahay akhrin karaan dadkana ay bari karaan oo tafsiirka ummadda ay u akhrin karaan ijaasadoodii iyo abaalmarintoodii iyo shahaadooyinkoodii waxoo dhan waa wada diyaar biidni illaahi tabaaraka wa tacaala iyagana waxaan leenahay waa dadaasheen kitaabka ilaahay yaad xambaarteen lafdi ahaan iyo macna ahaanba aad u xambaarteen ilaahayna subxaana watacaala cilmigiina ha barakeeyo mas-uuliyad weyn yaa idin saaran waa inaad ummadda muslimiinta gaarsiisaan sida sheekhuu maanta idiin soo gaarsiiyey sheekhana sheekhiisaa soo gaarsiiyey tartiibtaas ayay ku socotay ilaa nebigeena maxamed caleyhi salaatu wasalaam ijaasada maanta waxaa idinkugu qoran abtirsiinyo cusub oo qolyihii aad shalay ka dhalateen iyo qabaa'ilkii aad ku abtirsan jirteen aan ahayno abtirkiina uu mari doono sheekh cabduqaadir iyo sheekhiisa iyo sheekhiisa ilaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ay ku tagto maanta marka waxaad yeelateen abtirsiinyo cusub oo aad u fiican oo aad u nuur badan oo aad u qurux badan kii hore nasabka ahaan aad mood inuu kasii wanaagsan yahay oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam galayo oo abtirsiinyo cilmi ah yaad yeelateen sidaa darteed marka xilka aqaadeen waxaa la rabaa magacaas inuusan idinka idinku ekaanine idinkuna sidoo kale aad udgudbisaan oo ummadda inteedii kale aad gaarsiisaan si ajirkaa idinkana uu idinkugu socdo biidni illaahi tabaaraka watacaala ayaan idiin dardaarmayaa guud ahaan dadka muslimiinta waxaa leeyahay nicmada weyne ilaahay nagu galladaystay culummada ah ilaahay aan uga mahad celino subxaanahu watacaala habeenii maalin culummada masaajid ay taagan yihiin duruus ay bixiyaan kutubay akhriyaan muxaadaraad ay jeediyaan akhdaada iyo khaladaadka dhexdeena ka dhacaya saxaan iyaga ayuu ilaahay subxaana watacaala sabab ooga dhigay wax badan oo muslimiinta ka halaabi lahaa inay maanta inoo toosnaadaan iyagu ilaahay sabab ooga dhigay iyaga ayaana maanta haysta dhaxalkii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam sidaa darteeda waa nicmo weyn oo ilaahay nagu galladaystay culimmada ina dhex joogto insha allahu tacaala aan ka faa'iidaysano masaa'isha sharciga iyo waxyaalaha ishkaalku naga gala aan kula laabano duruusta iyo muxaadaraadka ay jeedinayaan insha allahu tacaala cilmiga aan ka xambaarno oo ka qaadano ilaahayna aan u barino subxaana watacaala inuu inoo xifdiyo caafimaad siiyo cumrigoodan ilaahay subxaana watacaala inoo dheereeyo u barakeeyo aan ilaahay subxaana watacaala u weydiino taana ummadda muslimiinta guud ahaan ugu dardaarmayaa culammadana waxaa leeyahay si guud ajirkiina allaha badiyo waxaan idinka rabnaa insha allahu tacaala de sida hadda aad ugu taagantihiin inaad habeen iyo maalinba insha allahu tacaala u istaagtaan gudashada waajibka ilaahi subxaana wa tacaala uu idin saaray oo ah diinkii inaad ummadda gaarsiisaan ummadda inaad hoggaan iyo indho aad u noqotaanoo khayrka iyo wanaagga aad u sheegtaan sharta iyo xumaha faraha badan ee maanta caalamka jirtan aad uga digtaan ummaddu idinka idin eeganaysaa idinkaa laidinka rabaa insha allahu tacaala dariiqa xaqa mar walba inaad u bayaanisaan oo ummadda aad u sheegtaan وجزاكم الله خيرا وشكر الله حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى